iskuulka farjana oo ka mid ah iskuullada waxbarasho ee ku yaala degmada kismaayo ayaa xaflad qalinjabin u qabtay ardayda fasalka sideedaad ee dufcaddii afar iyo tobanaad ee sana dugsiyaadka labada kun saddex iyo labaatan labada kun afar iyo labaatan xafladda oo ay kasoo qayb galeen aqoon-yahano maamulka iskuulka macalimiin culimaa-udiin arday waalidiin iyo marti sharaf kaleeto ayaa waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaystay sanad dugsiyaedkii tegay ugu horreyn maamul ku-xigeenka iskuulka farjano maxamed cabdirasaaq ayaa munaasabadda ka hadlay waxaana uu mahadceliyey cid walba oo kasoo qayb galay munaasabadda isagoona waalidiinta sheegay in wakhti badan ay soo geliyeen ardaydooda marka ugu horeysa fasalkan wuxuu soo maray maraaxil badan ayuu soo maray siddeed sano oo waxbarasho ayay soo mareen maantana waxay u gudbeen dugsi marka arrinkaasi waxaa aada ugu mahadsan mar labaad iyo mar saddexaad macallimiintii juhdiga kusoo bixisay oo sideedaasan wax soo baraysay iyo sidoo kale waalidiintii subax walba soo kalihinaya ee wax walba u diyaarinaya wax walba la garab taagnaa haddaanna iskuulka farjano ka iskuul ahaan waxaan u taagannahay inaan sanad walba soo saarno arday anfaca naftooda iyo waalidkoodaba dhanka kale qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay ayaa ardayda kula dardaarmay in ay waxbarashada kusii dadaalaan oo halkooda ay kasii wadaan diiniba waxaa fiican in ilmaha la jeclaysiiyo inta waalidka ilmaha ku qasbi lahaa waxbarashada ku qasbi lahaa inuu ogala hadlo yoolka la baranayo inuu u tusaaleeyo in waxbarashada dantiisa ku jirto inuu tusaaleeyo in waxbarashada mustaqbalkiisa uu ku jiro waalidiinta waxaan leeyahay cunigaadi aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa cunigaadi aa dhashay waa inaad laba shay kula dadaashaa shayga koowaad waa akhlaaqda ah akhlaaqda waa inaad cunigaaga kula dadaashaa hadduu gabadhaada ama wiilkaaga uusan akhlaaq lahayn laakiin aad cilmi barto cilmi aad laa faa'iidatana waxba uma suurtagalaya ugu dambeyn maamulaha iskuulka farjano cabdirasaaq yuusuf ayaa ardayda u sheegay inay dadaalka sii laba jibaaraan oo halkooda ay kasii wadaan ilaahay idinku anfaco cilmiga aad barateen ogaadana faanola farikama qoda farikama qodna kow ma joogtaan waxaa la doonayaa inaad guntiga niyadka iskaga dhigataan oo waxbarashadayna aad sii wadataan waalidiinta hal arrin baan leeyahay waalidiinay ardada soo qalin bedelatay barnaamijyadoodii waxaa la rabaa inaad u diyaargarowdaan hadday noqoto dhaqaale hadday noqoto buugaag waxbarashadii hore ay u hayeen waxbarasho ka culus ayaa laga doonayaa maanta